ololaha dib loogu nalaynayo caasimadda ayaa weli si xoog leh uga socda magaalada muqdisho waxaana ololahan horey ugu baaqay gudoomiyaha gobolka banaadir agaasimo ku-xigeenka soolarada maamulka gobolka banaadir cabdimahad cabdiraxiin cilmi ayaa ka warbixiyey halka ay marayso ololaha dib u nalaynta caasimadda dalka ee muqdisho annagoo ka duulayna amarka duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf saamin jimcaali madaale oo u asteeyey mar kale efi magaaladaada oo aan ka howlgalnay caawa waddada ka tagto lambar afar ilaa iyo waddada aadan cadde oo habeen horena aan ka howlgalnay waddada makca almukarama digadda sida ugu dhaqsiyaha badanna annagoo dardargelinayno amarka duqa magaalada muqdisho oo ku ifinayno magaalada gobolka banaadir oo dhan labadan bilood oo soo socota hadduu ilaahay idmo caawa waxaan ifinay waddadan ka bilaawato kilomitr for ilaa iyo waddadan eraboorka xalana habeen horena waxaan ka howlgalnay waddadan makca almukarama waxaan rajaynaynaa ilaa aan tagayno aan tegi doonana hodan warshadaha wadnaha soddonka hadduu ilaahay idmo ilaa iyo ex control afgooye duqa magaalada muqdisho u asteeyey qarash dhan laba milyan iyo shan boqoloo dollar oo aan ku ifi doono sida ugu dhasiyaha badan labadan bilood oo soo socota gobolka banaadir oo dhan dadka shacabkaana waxaan kula dardaarmaynaa inay ilaalsadaan hantidooda ilaynta waxay ka mid tahay amniga iyo bilicso celinta magaalada muqdisho kuwii hore la geliyey waxaa la degay tuugo oo lagu qarash gareeyey qarash intaan iyo in ka badan ah haddana taana waxaan rajaynaynaa inayn ilaalsan doonaan hadduu ilaahay qaar ka mid a shacabka magaalada muqdisho ayaa soo dhoweeyey ololaha dib u nalaynta caasimadda waan ku faraxsanahay intaan muqdisho ka arkay oo magaalo qurux badan waa insha allah in badanna waan kusii nagaan doonaa dowladdeennu dhinaceeda ka dadaalaysaa shacabkuna waxaa fiican iyaguna dowladda iyo shacabku inay wada shaqeeyaan ma fiican intaan joogay may ma arag haween ilaa intaan ilaa intaan imankaan magaalada ka deganahay meelo mugdi ah kuma arag iftiinku dee wax soo kordhinayo bilicda magaalada wax dee kuu sheegaa muuqa magaalada dee dadku dee indhaha caalamku dee soo qabanayaan moogtahay oo dee soomaaliya dee ka hormarayso ma fahan laakiin magaaladan sada yaa rabaa cidina ma rabtee maalka macnaa aftiinka bilicda magaalada soo celinayano bilicda magaalada soo celina hadda magaalada dhan wada aftiinay noqotay haddii nal-aan u socota hataa caadowa laakiinse macnaa hadda dhinacaas xamarjab iyo magaalada qaar badan meel burbursana meel oo burbursana jiro oo aftiin lahayn oo mugdi macnaa dilo u dhahay hataa macnaa qof ma arkaysid marka waxaa codsanaya macnaa dhinacaas xamarjab iyo ilaa bilicda soo celiyaan